calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawar war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaaday oban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayana howdidii kale in hayaa khiyaartana dhegaysataa caawa waa isniin talaado ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha shanaad mey sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudban doono barnaamijka wareega wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee maamulka puntland iyo khilaafaadka siyaasiga ah ee ka dhashay doorashooyinka maamulkaas oo dhinacyada isku maandhaafsan lagu wado inay xal ay ka gaaraan saacadaha soo aadan hadduu waxaan idiin soo gudbin doonaa dadaalada lagu xalinaya xiisadda siyaasadeed ee maamulka puntland qodobada kalena oo caawa idila wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona wakiilada beesha caalamka oo baaq ka soo saaray doorashooyinka muranka uu ka taagan yahay ee maamulka puntland haddii waxaan idiin soo gudbin doonaa fariinta oo ay wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ay soo saareen caawa qodobada kalean idila wadaagi doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareega wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono xeer ilaalinta soomaaliya oo soo saartay saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya oo ku eedeysan in ay geysteen xatooyo xowlo dadweyne kuwaasi oo ay xeraalintu sheegtay in lasoo xiray maxkamadna lasoo taagayo xilli dadaalada dowladdu ay ugu jirto la dagaalanka musuq maasuqa uu sii xoogeysanayo hadda waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey shakhsiyaadka loo soo xiray xatooyaha xoolaha ama xatooyada xoolaha dadweyne ee ay xeraalintu sheegtay inay ka tirsan yihiin wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliyana waxa uu galabnimadii maanta uu gaaray magaalada sharmasheekh ee dalka masar uu kaga qaybgalayo shir halkaasi ka qabsoomayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuudna waxa uu safar uu ku tegay dalalka imaaraadka carabta caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha ay daaran yihiin safarada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee wadamada masar iyo imaaraadka carabta maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliyana waxay xukun ay ku riday askar lagu eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii ee ka dhacay isgooska siinaay ee magaalada muqdisho laguna qaaday guddoomiyaha degmada yaakshid oo lagu dilay qaar ka mid a ilaaladiisa xukunka maxkamadda ayaanu idiin soo baahin doonaa muqdishona maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha saddexaad ee dhalinyaro ee waa shirweynaha saddexaad ee dhallinyarada soomaaliyeed ama shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho warmurtiyeed laga soo saaray iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo hadal ka jeediyey ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo korna intaenu wareegga wararka dalsan ku guda jirna ayaad caawa barnaamijkeena kaga boga doontaan farsamadu waa axmed jaaja mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
Yeah.
waa hagaag dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay abi wacan u wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kane banaadir iyo weliba gobolada kale oo fm ku gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal abi wacan u wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaanu caawa u guda geli doonaa wararkeenna waxaynu ku bilaabi doonaa caawa dowladda federaalka soomaaliya oo shakhsiyaad ka tirsan wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya u xirtay in ay markaasi ku eedeysan yihiin ee, sida xeer ilaalintu ay sheegtay xatooyo xoolo dadweyne mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayay xeer ilaalintu maanta war ay soo saartay waxa ay xeer ilaalinta guud ee qaranka ay ku sheegtay in loo soo xiray sida xafiiska xeer ilaalintu uu shaaceeyey xatooyo xoolo dadweyne saraakiishan ayaa ka tirsan wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waxay ka tirsan yihiin canshuuraha bariga waxaana lagu eedeeyey xatooyo xolo dadweyne iyo sameynta dukumiintiyo dowladeed oo been abuur ah sida boonooyin lacag qaado eh, markaasi lacag qabasho oo eh, lagu qoray xog been abuur ah sida xeeraalintu ay sheegtay xafiiska xeeraalinta guud ee qaranka waxa uu shaaciyey markaasi waaxaha ay ka howlgalayeen saraakiishan kuwaasi oo kale ah qasnajiga xafiiska canshuuraha bariga ee degmada warta nabadda iyo madaxii hore ee xafiisa- waa- ee xafiiska canshuuraha bariga ee degmadaasi haddana ah madaxa canshuuraha bariga ee degmada xamar jajab iyo saraakiil kale oo uusan shaacin xafiiska xeerlaalinta xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxa uu gudbin doonaa eedeysanayaashan maxkamadda awoodda u leh marka ay soo dhammaato baarista kiiskan loo haysto si loo horkeeno cadaaladda ayaa lagu yidhaahday war-saxaafadeed kooban oo galabnimadii maanta ka soo baxay xafiiska xeerlaalinta guud ee qaranka xafiiska xeerlaalinta sidoo kale waxa uu digniin culus u diray cid walba oo ku holan faldembiyeedyada markaasi oo uu xafiisku sheegay ee ay qeybta ka tahay xatooyada xoolaha dadweyne isla markaasina damaca ugaga jiro hantida dadweynaha iyo weliba sameynta dukumiintiyada been abuurka ah waxa uu xafiisku bogaadiyey howlgallada lagula dagaalamayo ee musuq maasuqa iyo xatooyada xoolaha dadweynaha arrintan waxay imaaneysaa ama tallaabooyinkan imaanayaan iyadoo dowladda federaalk ah ee soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey dadaal adag ee ugu jirtay sidii laguga hortegi lahaa ee waxyaabaha la xiriira musuq maasuqa isla markaasina madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ra-iisul wasaaruhuba marar kala duwan fagaaro ay ka sheegeen inay jiri doonaan shakhsiyaad ku eedeysan xatooyo xoolo dadweyne isla markaasina maxkamadeyntoodu dadweynaha soomaaliyeed ay si life ah kaga daawan doonaan warbaahinta gudaha kuwaasi oo aanan cidina loogu aabayeeli doonin sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha marar kala duwan ay sheegeen arrintan ayaa eh, sidoo kale waxa ay ku soo aadeysaa iyada oo ay jireen eh, sida madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu sheegay shakhsiyaad markaasi waaweyn oo iyaguna lagu tuhmayo ama ah tuhunsanayaal kuwaasi oo lagu tuhmayo xatooyo xulo dadweyne oo iyaguna dhowaan maxkamadda soo taagi doono haddaba ee, dad badan ayaa waxa ay qabaan ama ay marka hore dowladdu ku eedeynayeen in uusan islahayn ficilka dowladda iyo eh, hadalka madaxda qaranka ee ka yimaada oo ay ku sheegaan inay kula dirirayaan waxyaabaha musuq maasuqa haddaba doctor xasan cadaay oo ka mid ah aqoyaanka soomaaliyeed ayaana caawa waxa wax ka weydiiyey ee waxay ka dhigan tahay eedeysanayaashan wasaaradda maaliyadda ka tirsan ee lagu eedeynaya xatooyo xolo dadweyne oo ay xeraalintu soo xirtay islamarkaasina dhowaan maxkamadda la horkeeni doono iyo ee warka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey kasoo yeerayay ee ku aadan dagaalka ay dowladdu la gelayso la dagaalanka musuq maasuqa iyadoo dhinaca kale uu jiro dagaal dowladda federaalka soomaaliya ay kula jirto dagaalamayaasha shabaab caawa ayaan wax ka weydiiyey heerka musuq maasuqa ee dowladda soomaaliyeed iyo ee, sida lagaga gud- lagaga gudbi karo iyo marxaladda haatan dowladda ee dagaalka kula jirto musuq maasuqa
Eh, bismillahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa halkan ka salaama guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan radio dalsan aad iyo aad ayaa umahadsan tihiin Eh, markaan hoos u fiirino eh, culeysyada dowladda beryahan ay saaraysay musuq maasuqa iyo dadka ku kaco eh, waxaad moodaa dowladda dhowr weji ama dhowr arrimood oo aad bulshadu sugaysa inay qaaday qayb ka mida waa amni amnigana wuxuu marayaa meel xasaasiya ama meelay ugu habboonaa taasna ilaahay ka sukoo mahadeeda waxaa iskale madaxda dalka waxaa kaleeto goordhow golaha wasiirada ay baasmareeyeen cid walba ee musuq maasuq lagu helo in tallaabo sharci laga qaado waa arrin labaad oo shacabka aada u sugayeen ee waxaana dhibtay cid walba ee xil qabata ee magacanteeda wax soo maraan in ay ku tagrifasho sidaas daraaddeed taas oo waan balaynaynaa waxaana leenahay waa guul usoo hooya dowladda soomaaliya waa gartay xeerlaalinta waxay soo gudbisay saraakiil la sheegay inay ka tirsan yihiin wasaaradda maaliyadda kuwaasi oo ay xeerlaalintu sheegtay inay soo xirtay ee, laguna eedeynayo musuq maasuq kuwa oo dhowaan maxkamadda lasoo taagi doono maxay muujinaysaa tallaabadaas marka laga soo tago hadallada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha fagaarayaashay ka sheegayeen ee ah inay dagaal kula jirto ee dowladdan ee, waxyaabaha musuq maasuqa
Ee, waxaa arrin muhiim ah een haddii een madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihii qaranka ay go-aan soo saareen ayagoo golaha wasiirada baasmareeyey in musuq maasuqa lala dagaalamo inaysan af ahayn ay ficil u bedeleen waa waxyaabo aada u muhiim ah kana sugaynay aanan u jeedno in ay maanta dhab ka tahay inay dalka wax badan u qabtaan ina musuq maasuqa ay noo iclaamiyeen maadaama hadda saraakiil la leeyahay maxkamada la saaraa musuq maasuq lagu qabtay waa arrin wanaagsan oo aan la filanaynin goorrow inay dhacdo mahadiha ka gaadho waana waxaana rajahaynaa in arrintaas sii socdo waa gartay marka eh, ma waxay muujinaysaa in dowladda federaalka ah ee soomaaliya wajihitaanka ee la dagaalanka musuq maasuqa ee dhab ay ka tahay eh, mise adiga kuu muuqdaa inuu jiro musuq maasuq baahsan oo hay-adaha dowladda ka jiro oo dowladda federaalka ee loo baahan yahay inay si dhaba u wajahdo
Ee, sidaan la socono wadamada africa sida badan musuq maasuqooda waa saa-id ee soomaaliya oo dowlad laciifa ka jirta muddooyinka dambane waa dareemi karnaa musuq maasuqeeda heerkuu gaarsiisan yahay Ee, sida madaxda ay sheegtay nin sarkaala ee intaasoo hanti leh ama akawnkiisa intaas ku jirto waxyaabaha faraha badan leh ee laisweydiiyey ayay kamid tahay sidaas daraaddeed ee, mar haddii madaxweynihii jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaarihii ay isku raaceen haddana tallaab la qaaday waa laga miro dhalin karaa waana laga miro dhalin doonaa sidaas ayaa leeyahay waa gartay dad badan waxay leeyihiin eh, in go-aanada eh, dowladda gaar ahaan hadallada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu isma waafaqsano iyadoo eh, xafiisyada dowladda qaarkood ay ku eedeynayaan in musuq maasuq ay la dagaalamayaan haddiiba xafiisyada qaar ee madaxda sare lagu eedeynayo in musuq maasuqa ay la dagaalamayaan muxuu yahay eh, waxyaabahan kale ee musuq maasuqa ah ee ay dowladdu doonayso inay la dagaalanto haddiiba madaxda iyo sare xafiisyadooda lagu eedeynayo inay wax isdabamarin iyo inan jeclaysigu ka jiro
waxaan u baahannahaa cadeymo sheegayo ee, madaxda marka la yidhahdo hal maaha laba maaha shan qofna maaha ee wasaaradda ama xafiiska dowladeed ee musuq maasuqa cadeyn dhab ah lagu hayo in bulshada loo soo bandhigo dowladdana ay aragto heer ilaalintana ay go-aan ka gaarto sidaas daraaddeed ee, waa lagu guda jiraa mar haddii la bilaabay meesha ugu sarraysa ayay gaari doontaa waxaana la heli doonaa wadankan oo musuq maasuq ka xuroobo amnigiisana dib usoo laabto si dalka soomaaliya horumar weyn u gaaro waayahay eh, maxaa looga baahan yahay dowladda maadaama hadda tallaabadaas ay qaaday eh, ho- durbaba ay bilowdeen oo gacanta lagu soo dhigay sida xeeraalintu sheegtay eedeysanayaal maxaa looga baahan yahay dowladda eh, si eh, loogaga adkaado musuq maasuqa dilowday ee dalkan soo koraya
Ee, dowladda midda looga baahnaa hadda ayay cagta saartay wax- waana loogu hambaliyeynaa balse waxaan rabnaa inaan u sheegno in aysan qabyo laga dhigin Een, haddii qaybna ay qabato qaybna ay qaba weydo madaxda qayb kamida ama ragga ee la xisaabinayo ay kasoo bilaabato meesha ugu sarrayso ayna gaarta meesha ugu hooseyso dalka wuu israacaa amniga haddii la xakameeyo musuqana la baabi'iyo dalkan horumar weyn ayuu gaarayaa marka waxaan leenahay sida loo bilaabay meel walba loo gaarsiiyo wa- wa- waa gartay marka tallaabadan ugu dambeysay ee ay xiraalintu eedeysanayaashan kusoo bandhigtay iyadoo xitaa ee, soo bandhigtay in wasaaradda maaliyaddu ay ka howlgelayeen ee, shakhsiyaadkan eedeysanayaasha ah si guud marka aada u fiiriso ee, marxaladda soomaaliya ay ku jirto iyo in dowladdu ay ee, tallaabo ceenkaas leeg ay qaado ma waxa ay maxay muujinaysaa Ee, miyay ee, shakhsiyaad kale oo iyaguna howlahaas oo kale ku- ee, ku guda jiray ee ku abuuri kartaa qalqal
Ee, laba arrimood ayaa jirta marka hore ninkii hami ka qabay ama ku dhex jiray inuu ka cararo way ku qasban tahay midda labaad waxaan aaminsanahay dalka soomaaliya raas caseer ilaa raiiska booney in amnigeeda dowladda dhexe gacanteeda geli doono musuq maasuqana ilaa heer raas caseer iyo raas kambooni loo samayn doono kubaro soo baarta soo qabata maxkamadaysta xirta xoolihina ka gudba intaas haddii la helo dalka soomaaliya cagiis ayuu ku istaagi doona waa gartay ee dhigta hore waxaad ka mid tahay aqoonyahanka soomaaliyeed ee in badan magaaladan ee ku sugnaa ee si dhow ugula socday nidaamyada kala duwan ee dowladeed ee dalkaas soo maray Ee, maxaa dadweynaha soomaaliyeed ee ugu sawiri kartaa ee heerka musuq maasuq ee ka dhex jira hay-adaha dowladda ee ay tahay in dowladdu ay la dagaasho
ee waxaa marka ugu horeysa soomaalida ay markhaati ka tahay dowladaha dowladan dowladihii ka horeeyey ee in ay dhowr arrimood dowladan gacanta la gashay gobannimo geesinimo go-aan qaadasho ay sameeyeen darteed waatan aa ogeynay ee amniga dalka ama magaalada muqdisho heerka uu marayo maanta iyo heerarka gobolada ay amnigooda soo gaarayo go-aankaas ay dowladda qaadatay shacabkana ku garab istaageen mahadiyaa ka gaartaan leenahay dalkana ilaahay nabad ha nooga dhigo tan kale musuqa maanta la bilaabayne waxaad moodaa inay dowladda dhiiratay loona baahnaa qool walbane hadduu saranu rag u istaagin ma qabsoonto marka sidaas daraaddeed waxaa leena hambalyo wadanka inaad daacad u tihiin ayaa dareensannahay ilaaha idiinla garab gala ayaa leenahay Way.
dalka maray.
waa waa- waa ku soo koobaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, su-aashaydii horena ku jirtay eh, maadaamaad eh, tahay nin in badan eh, magaaladan joogay sidoo kale la socday eh, nidaamyadii kala duwan ee dowladeed ee dalkaas soo maray eh, heerka musuq maasuqa ee ka dhex jira hay-adaha dowladda soomaaliya haddii ay noqon lahayd dhan walbo Eh, sidee baad ugu sami ugu sawiri kartaa dadweynaha soomaaliyeed eh, heerka loo baahan yahay musuq maasuq ee dalka ka jira inay kasoo kabato soomaaliya
Ee, sidaan sidaan la wada soconno dowlad yar oo tabar yar oo ciidankeeda awood badan lahayn ee aanan musuqeedana la xakamay karin qaybaha qaarna ay isu haystaan in qabiilkooda ay meesha ka dhaxleen ee dowladana ay tahay four pointy five qofka kursi loo dhiiban in uu leeyahay asaga sow raba ugu tagri falayo ay bulshada aaminsanaayeen qaybaha xilalka hayay maanta waxaad moodaa inay dowladdaas caddaysay in hantida shacabka leeyahay dowladihii hore maadaama ay cadday waayeen shacabka hantida uu leeyahana qof walba wixii loo dhiibo in lagula xisaabtamo loo baahan yahay sidaas daraaddeed dowladda dhexe ee soomaaliya maadaama ay ayada bilowday in musuq ay la dagaasho amnigana ay sugto dalka soomaaliya way u heeliyeen ayaa dhihi karnaa madaxda soomaaliya sidaas daraaddeed waxaan leenaha hambalyo meel wacan alla hagarsiiyo waayahay fariintaada kuugu dambeyso
waxaan leeyahay ummadda soomaaliya dowladda ha garab istaagto sababtoo ah waxaan aragna waa ifafaale amni haddii la helo dalka wuu horumaraa hantida shacabka haddii mas-uulka loo dhiiba la dabagalane dalka horumarkiisa si deg deg ayaa ku dareemi doonaa sidaas daraaddeed dowladda dhexe ee soomaaliya hala garab istaagayaan ilaa guudaha shacabka ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashe cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar ibar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluug aan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalow subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxaa caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirrada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanidaa haa dukaankanan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid hadhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaaya islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagou darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiifka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath an landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhardhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oy kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber lix hal toddobo toddobaatan toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda blay storeka ama ab storka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantuu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura ma ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fariya dalmar ilid masterkar waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman masterkar oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada abahwadaagta la ah i b s bank kulmihii masterkar waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega td secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashadka kaaga muuqda شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa riirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading combany ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada
waa hagaag dhegeystayaal abi wanaagsan ayaanu duulana mar kale meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaa naga dhageysanaysaan mujada hirka dhinakeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan magaalisa markan haddaan fiirino dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa goordhow war ay soo saartay oo caawa waxa ay ku sheegtay in howlgal laga fuliyey magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe lagu bartilmaameysaday goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya ayaa goordhow war kooban oo ay soo saartay islamarkaasina lagu baahiyey warbaahinta dowladda waxa ay ku sheegtay in howlgal laga fuliyey gobolka jubbada dhexe lagu bartilmaameysaday fariisin ay lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab dowladdu waxay sheegtay in jilib oo ah xarunta ugu weyn ee kooxda shabaab ay weerarkan ka fulisay islamarkaasina ay fuliyeen ciidamada ee qalabka sida ee soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga sida lagu yiri war-saxaafadeedkan war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya waxaa lagu shaaciyey in weerarkan ee lagu bartilmaameysaday bartilmaameed gaar ah oo qorsheysnaa islamarkaasina khasaaro xoogan oo isugu jiro dhimashiya dhaawac iyo weliba ee goobo la burburiyey ee markaasi weerarku lagu fuliyey bartilmaameedku warbaahinta dowladdu waxay sidoo kale warkan lagu baahiyey oo gaar ahaan wakaalada wararka qaranka soomaaliyeed ee soonaa intaasi lagu daray in duqeyntan gaarka ah la bartilmaameysaday xarunta kooxda shabaab ee degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe marka waxa ay sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya aanaan jirin wax faafaahin dheeli ah oo intaasi dhaafsiisan oo howlgalkan ay fuliyeen ciidamada qaranka iyo weliba kuwa saaxiibada caalamiga ee taageero soomaaliya markaasi dowladdu aanay ka bixin faafaahin intaasi ka baxsan dowladdu ma aanay shaacin tirada rasmiga ah ee kooxda shabaab ee lagu dilay howlgalkaasi sidoo kale dowladdu ma aanay shaacin halka sida rasmiga ah uu kaga dhacay marka laga soo tago in bartilmaameedka oo jilib ah ee howlgalkaasi in laga fuliyay sheegtay howlgalka waxau imaanayaa xilli dhowaan dagaalamayaasha al-shabaab ee sida ay sheegteen shir qarsoodi ah oo lagaga hadlayo ee waxa ay ugu yeedheen howlgalka ee ka socda bariga afrika ay ku qabsadeen isla gobolkaasi jubbada dhexe isku soo wada duubay dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xoojisay dagaalka ka dhan al-shabaab iyada oo dowladda soomaaliyana ay sheegtay in ay goordhow la wadaagi doonto bulshada soomaaliyeed faafaahinta rasmiga ah ee howlgalka kani wixii kusoo kordha wararkaasina intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaa hadduu rabiid ma idiin soo gudbin doonaa markaan haddaan aadno magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland ee soomaaliyeedna waxaa lasoo warinayaa in halkaasi ay ka socdaan dadaalo la doonayo in xal looga gaaro xaaladda siyaasadeed ee maamulka puntland ka taagan wararkii ugu dambeeyey caawa naga soo gaaraya magaalada garowe waxay sheegayaan in dhinacyada siyaasadda ku kala fikir duwan gaar ahaan arrimaha doorashooyinka maamulka ee puntland ay ku dhow yihiin inay xal ay ka gaaraan khilaafka dhinacyada u dhexeeya iyadoo xiisada siyaasadeed ee markaasi magaalada garoowe ka taaganna wararkii ugu dambeeyey caaw naga soo gaarayo ay sheegayaan in lagu dhow yahay in lagu dhammeeyo heshiis dhinacyada xiisadan waxay la xiriirtaa doorashooyinka qof iyo codka ah ee magaalada garoowe ama gobolka nugaalba uu ka qabsoomayo iyadoo saacadii lasoo dhaafay kulamo gaargaar ah oo lagu xaqiijinayo sida xal looga gaari lahaa dhinacyada muranka uu dhexeeyo la yeeshay wadahadalladan oo qaatay muddo saacada islamarkaasina labadii maalmood ee lasoo dhaafa socday ayaa u dhexeeyey maamul goboleedka puntland ama hogaanka puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxaana labaduba ay aqbaleen waanwaantii laga dhexwaday si loo xaliyo xiisada dhexdooda ah ila wareedyo garowe ku sugan ayaa warbaahinta dalsan waxay u sheegeen in maamulka puntland ay ballan qaaday ama uu ballan qaaday in markaasi ay ka laaban doonto waa waarankii soo qabashada ah ee siyaasiyiinta mucaaradka ay u jartay markaasi xeerlalinta maamulka puntland gaar ahaan wasiirka hore ee maaliyadda maamulkaas ee xasan shiraab gaal iyo maxamuud shido oo ay xeeraalinta puntland amartay in lasoo qabto dhinaca ee siyaasiyiinta mucaaradka ayaa mabda ahaan waxaa la sheegayaa inay aqbalsan yihiin in sinabdoon ay u qabsoonto doorashada qof iyo codka islamarkaasina ay ciidamadoodu ka saaraan magaalada ee garowe ee gobolka nugaal ciidamada mucaaradka ayaa meelo ka mid a magaalada garowe ku sugan kuwaasi oo ishortaagay in eh, sanaadiiqda codbixinta la geeyo ee qaybo badan oo kamid a gobolada puntland si halkaasi doorashooyinka lagaga qabto ama codbi- doorashooyinka ee codadka dadka ay dhiibanayaan sanaadiiqda loo gaarsiiyo islaan ciise islaam maxamed ayaa xogtu siday tilmaamayso waxa uu kaalin muhiima uu ka qaadanayaa xalinta xiisadan islamarkaasina lagu wado inay waanwaanta ay ku dhammaato iyadoo ay xusid mudan tahay in weli aanan la fulin qodobada lagu xalinayo xiisada ka taagan waxaase lagu wadaa in ugu dambeyn lasoo gabagabeeyo saacadaha soo aadan xalna laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee ka taagan puntland waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaad weli la socotaan magaalada muqdisho maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey shir markaasi saddex maalmood qaatay oo markaasi shirka ee qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed ama shirweynaha qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed kaasi oo magaalada muqdisho ka socda dhowrkii maalmood oo lasoo dhaafay ugu dambeyn maanta ayaa warmurtiyeed laga soo saaray ugu horreyn waxaad maqli doontaan warmurtiyeedka shirweynaha qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed laga soo saaray oo lagu falanqeynayo waxyaabihii ka soo baxay waxaa eegi doono sidoo kale ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed qadar oo ballan qaaday in dowladda federaalk soomaaliya ay sameyn doonto shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada soomaaliyeed
dhammaan mas-uulmaraxiim bismi illaahi raxmaani raxiim warmurtiyeedka sh- shirka sagaalaad ee dhallinyarada qaranka soomaaliyeed waxaa magaalada muqdisho kusoo gabagaboobay shirweynihii sagaalaad ee dhallinyarada qaranka soomaaliyeed waxaana kasoo qeyb galay ergooyin matalaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ka kala yimid dhammaan gobolada dalka iyo waddanka dibaddiisa ergada dhallinyarada puntland koonfur galbeed jubbaland hirshabeelle galmudug gobolka banaadir ergada dhallinyarada qurba joogta ah ergada dhallinyarada baahiyaha gaarka gaarka ah qaba iyo qaar ka mid ah ergada ururada iyo dalladaha madaxa bannaan shirka waxaa si rasmi ah u furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxaana soo xiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax jaamac shirweynaha oo muddo saddex maalmood ah socday magaalada muqdisho kana socday magaalada muqdisho labaatankii koob iyo labaatankii iyo laba iyo labaatankii bishan may labada kun iyo labaatan iyo saddexda waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo uu xil saaran jihaynta abaabulka iyo ka faa'iidaysiga awoodaha dihan iyo hindisaha iyo hal abuurka dhallinyarada soomaaliyeed wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka duuleysa halkudhigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee ahaa ahmiyad in la siin doono shaqo abuur loo samayn doono dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay abaabushay shirweynihii sagaalaad ee qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed si ay u helaan go- si dhallinyarada soomaaliyeed ay u helaan goobo ay kusoo bandhigan karaan hal abuurkooda hal abuurka ka dhex guuxaya iyo sidoo kale si ay u muujin sidii ay u muujin lahaayeen doorka nabadda amniga ka mid noqoshada jaangoynta siyaasadda ka mid noqoshada jaangoynta siyaasadda si dhiirigelin loogu sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed ee maxaan ku dhahdaa ay hiigsanaya inay gaaraan horumar iyadoo la fulinayo halkudhigii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xukuumadda dan qaran mudane ra-iisul wasaare xamde xamse cabdi barre shirweynaha sagaalaad ee dhallinyarada qaranka soomaaliyeed waxaa diiradda lagu saarayay afar qodob oo ah doorka nabadda iyo amniga horumarka horumarka iyo kobcinta dhaqaalaha bandhiga halabuurka dhallinyarada iyo horumarinta dhallinyarada leh hibooyinka gaarka ah daafurka siyaasadda qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed ujeedooyinka laga leeyahay shirweynaha shirweynaha waxaa u- ujeedooyinka laga leeyahay waxaa ugu waaweyn afartan qodob ee soo socota waa in la helo dhallinyaro soomaaliyeed oo isku xidhan kuna xidhan laamaha amniga si ay uga qayb qaataan nabadgelyada iyo amniga dalka waa in dhallinyarada soomaaliyeed ay helaan goobo ay kusoo bandhigi karaan hibooyinkooda iyo hal abuurkooda gaarka ah waa in shirka shirkadaha gudaha kuwa dibadda hay-adaha iyo ganacsatadu inay maalgashi ku sameeyaan fikradaha tayada leh ee dhallinyarada soomaaliyeed waa in dhallinyarada soomaaliyeed ay maanta helaan fursad sida ee, ma- si- dhallinyarada soomaaliyeed ee haysta fursadda sida si kuwa siyaasadda ku jira ciidamada ee, guddoomiyaasha degmooyinka maamulayaasha shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwa inay u abuuraan isbays ama fagaare ay dhallinyarada kale ee iyaga ee, ku soo xigaahi ay kusoo higa hiran karayaan mahadnaq shirweynaha shirweynuhu waxa uu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo mudnaan siiyey kaalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee ka qaybgalka hogaaminta dalka shirweynuhu waxa uu si gaara ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xildhibaan maxamed bare maxamuud kaalintiisii hogaamineed ee isku duubnida iyo isku xirka barnaamijka horumarinta dhallinyarada iyo horumarinta cayaaraha dalka shirweynuhu waxa uu mahad celinayaa xildhibaanada wasiirada culamaadudiinka marti sharafta kulan marti sharaftii kasoo qayb gashay kelmadahana ka jeediyey madashan een, shirweynaha sagaalaad ee dhallinyarada qaranka soomaaliyeed shirweynuhu waxa uu mahad celinayaa hay-adihii qaramada midoobay hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah ee garab istaaga u muujiyey dhallinyarada soomaaliyeed ee kasoo kabanaya dhibaatooyinka dalka dhibaatooyinka hiigsanayana horumarka baaqa shirka shirku waxa uu bogaadinayaa dagaalka lagu ciribtiraayo kooxaha khawaarijta ah waxa uuna soo dhoweynayaa guulaha laga gaaray dagaalka lagula jiro kooxaha cadowga ah shirweynuhu waxa uu soo shirweynuhu waxa uu soo jeedinaya soo jeedinayaa shirweynuhu waxa uu soo jeediyey si dowladdu uga dhabayso muhiimadda ay dhallinyaradu siinayso in miisaaniyad guud miisaaniyadda guud ee dalka laga siiyo qoonda cayiman ugu yaraan hal boqolkiiba shirweynuhu waxa uu bogaadiyey doorka ay wasaaraddu siisay dhallinyarada baahiyaha gaarka ah ba- baarka gaarka ah qaba hadday noqon lahayd taageero dhiirigelin iyo inay qayb ka noqdaan howlaha wasaaradda shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu kaalin hagid iyo jihayn ah ku yeelato mashaariicda horumarinta dhallinyarada ee dalka ka socda si loo nidaamiyo si si loo nidaamiyo wuxuuna ugu baaqayaa cid walba oo mashaariicda dhallinyarada fulinaysa inay wasaaradda ka talageliyaan inta aan laga dha- inta aan lagu dhaqaaqin maadaama ay iyadu ugu xog iyadu tahay cidda ugu xog ogaalsan baahiyaha dhallinyarada shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in dhallinyarada in dhallinyaradu kaalin muuqata laga siiyo laga siiyo qabyotirka dastuurka si loo muujiyo kaalinta dhallinyarada iyo meesha ay uga jiraan dastuurka iyo qabyotirkiisa shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in saamilayda arrimaha dhallinyarada ay ka qayb qaataan dhaqangelinta siyaasadda qaran ee dhallinyarada soomaaliya shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la sameeyo golaha dhallinyarada soomaaliyeed shirku waxa uu hay-adaha caalamiga ah ugu baaqayaa in ay kaalinta dhallinyarada ay kaalinta dhallinyarada iyo horumarka ay hadda qaataan ay sii laba jibaaraan ayna kala shaqeeyaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha wax walba oo la xidhiidha arrimaha dhallinyarada iyo horumarintooda ugu dambayn shirku waxa ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay samaystaan fagaarayaal ay kusoo bandhigaan awoodahooda dihan ayna isku muuj- is- isku muujiyaan si loo tixgeliyo awoodooda dihan ee aan weli lasoo bandhigin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dhammaan mas-uuliyiinta madashan fadhida laga bilaabo wasiirada saaxiibaday khaasatan wasiirka dhallinyarada xildhibaanada iyo bahda dhallinyarada ee gudo iyo dibadba isaga timi een, isaga timi maanta si ay halkan uga qayb qaadato aragtidooda iyo afkaarahooda kala duwanna ay ugu soo gudbiyaan si loo maareeyo loona maamulo arrimaha soomaalida dhammaantiin waan idin salaamayaa bacda salaan waxaan u malaynayaa xilli dambe ayaa la joogay haddii tamar badan aad haysaan heestii eh, ck muxuu ahaa ayaan ayaan ku bilaabi lahaa ee dhallinyaray dhoofamiya marka maadaama aanan cod wacnayn waktina aynaan hayn heesta waynu iska daynaynaa Eh, dhallinyaradu dhallinyaradu horta shirkan ma rabno inaynu nidhaahno waa shirkii dhallinyarada waa shirkii ummadda soomaaliyeed sababtana waan idiin sheegaya waxaa la yidhi waxaa dhallinyaro ah boqolkiiba siddeetan dadka soomaaliyeed marka shirka shirkii soomaaliyeed baynu ugu yeedhaynaa haddii la yidhaahdo waa shirka haweenka waa boqolkiiba konton haddii la yidhaahdo waa shirka odayaasha waa boqolkiiba shan laakiin haddii la yidhaahdo waa shirkii dhallinyarada macnaheeda waxa weeye waa shirkii soomaaliyeed weeye waxaan dul istaagaynaa dhowr qodob maalmo laga soo bilaabo shan iyo tobankii bishan oo ku suntan taariikhda dadka soomaaliyeed isbuuc dhan baad howlahan wadeen gunaanadkii baynu ku jirnaa waxaan rabnaa xukuumad ahaan dhowr qodob inaan dul istaagno walaalayaal horta sabankan aynu joogno iyo xilli walbo qaranka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay soo mareen loolan ayaa socday waxaa hirdamayey oo iska hor imanayey oo iswajahayey afkaaro kala duwan kontomeeyadii rag iyo hablo idinkoo kale ah ayaa kacay oo swl ku jiray oo snl ku jiray oo n u f ku jiray oo xisbiyo kale fara badan ku jiray rag iyo hablo idin leeg ayaa intay kaceen heeryadii gumaysiga inaga tuuray taariikhduna way xustaa oo si wacan taariikhduna way xustaa oo si wacan ayaad uga dheragsantihiin xilligii mar walba oo soomaaliya ay cidhiidhi gasho soomaali dhallinyaro ah baa u kici jirtay laakiin taariikhdeennan dambe haddaad eegto doorkii dhallinyaradu inahan dambe calaamatu su-aal baa saarnayd oo haddii sagaashameeyadii iyo siddeetameeyadii inta urura loo sameeyey dushana magac soomaaliyeed ka leh markii dambena wax kala huwanaa weli ma aynaan arag hanaqaad ama hal abuur dhallinyaro oo arrinta guud ee soomaaliyeed intuu hinjiyo oo kiciyo meel ku hubsada hadda sannadkanaynu joogno niman baaba magacii dhallinyarada intay la baxeen sawir iyo muuqaal khaldan oo kharriban ka bixinaya qaranka soomaaliyeed waxaa la ysku haystaa ee lagu loolamayaa waa magacii iyo doorkii dhallinyarada soomaaliyeed marka waxaan rabaa qodobka u horreeya inu isla meel dhigayna inuu yahay qaran dhiska soomaaliyeed laba afkaarood baa barbar isbarbar socda war waxaanu noqonaynaa qaran dimuqraadiya oo dastuuriya oo federaaliya oo ummaddiisa fursad siiya waa afkaarta dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda maamul goboleedyada iyo guud ahaan dowladnimada soomaaliyeed lagu dhisayo waxaa taa barbar socota afkaarta lidka ku ah ee qaraxa iyo halaagga iyo dibudhaca wadda horta dhallinyarada soomaaliyeed oo boqolkiiba siddeetanihi waa in cududeeda iyo codkeeda oo buuxa uu ka barbar muuqdaa ta saxda ah ee maanta halkan aynu u fadhino haddii dhallinyarada inta offline-ka ah iyo inta on online-ka ahba haddii ay arrintaa ka jawaabto oo ka howl gasho bil iyo labaaba horta dagaalka dowladdan halbeega u ah lagu soo idlayn karaa waxaa la khaldayaa waa wiil yaroo adiga ku leeg oo ama aada ilmaadeer tihiin ama deris tihiin haddii adigu aada la hadasho waxaa laga yaabaa odayga intuu dhegaysan lahaa inuu saaxiibkii warkiisa qaato markaa hoggaamin baa uga bannaan dhallinyarada dagaalka lagula jiro khawaarijta lagu xoraynayo dalka dowladnimadana dhidobada loogu aasayo dooddaasi waa dood qarannimada iyo dhallinyaranimadaba intay lamaanayso loo baahan yahay inay midho dhasho door hoggaamineed baa idinka bannaan tan saddexaad waa dooda odhanaysa dalkan metelaadiisu sire bay noqonaysaa in badan dhallinyaradu waxay ku leeyihiin doorkii dhallinyaradu mee war adigoo majority-a minority-ga lama warayso odayaasha iyo inta yaryar ee aada waraysanaysaan idinkaa ka badan idinkaa saamaynaya siyaasadda idinkaa u kambangareeya siyaasiga idinkaa taladu idinka go-da waxaa la rabaa dhallinyaradu inay isu soo gegeyso afkaarteeda oo ay soo saarto miiska dowladda soomaaliyeed madashan oo kale waxay fursad idiin siinaysaa inaad hal abuurkiinna iyo waayihiinna iyo duruufta ka jirta dhallinyarada dhexdooda aad soo saartaan miiska oo wasiirada kala duwan ee panelkan fadhiyey iyo kuwii shalay idinla joogay iyo kuwii dora idinla joogay ay siyaasad walba oo ay dhaqan gelinayaan ku dhisaan wixii idinku aad u sheegteen ee aanay iyagu wax mala awaalin waxaad fursad u haysataan in wasiir dhallinyaro ah oo idinka idinka mid ah uu wasiir idin yahay hadda ragga kalena aada uma waaweynaa fiqibo doraadunbuu dhallinyaro ahaa haddii haddii la eego qeyxiddii hadda uu uu sheegayey taasi horta waa doorka dhallinyarada ee arrimaha matalaadda dimuqraadiyad maamul daadejin ka qayb qaadasho fursaddu way idiin bannaan tahay ee waxa wixii waayeelku ay aaminsanaayeen dhaama ayaa laydinka fadhiyaa taa markaan halkaa iyana kaga baxo doorka matalaadda waxaa muhiim ah adeegyo walba oo dowladdu ay fulinayso in badan doorka dhallinyarada waxaa lagu soo koobaa ciyaaro iyo shaqo malana siinaya aragtida xukuumaddaannu idinla wadaagaynaa ee horta shaqo walba aanu haynaa dhallinyaradaannu haynaa amniga iyo dagaalka lagula jiro shabaabku cidda keliya u adeegayaa waa dhallinyarada berri wuxuu helayaa fursad uu ku haasaawo tago oo say hadda sheegayeene wuxuu helayaa fursad uu ku shaqo tago wuxuu helayaa inuu si nabada geyiga soomaaliyeed meeshii uu doono uu kana shaqaysan karo nololna ka heli karo laakiin amniga haddaanaan idiin sugin oo aanu idin nidhaahno kubad baanu idin ciyaarsiinaynaa been baanu idiin sheegaynaa adeeg kale ma soo wadno amnigaa iyo dagaalkaa lagu jira horta waa adeeg dhallinyaro horta kaa war naga haysan soo maaha haddii dalka nabad laga dhigo adeeggaa idinkaa leh waa ka labaad doraad waa la xusay wasiirka waxbarashadu mise shalay bayba ahayd kun macallin oo aan oday ku jirin saddex kun oo macallin oo aan qof timacadi ku jirin sida aan filayay ayaa shaqaale loo qaatay oo ah macallimiin kun iyo shan iyo toban kun oo dhallinyaro ah oo tima madowna askarinimaa loo qaatay intaa iyo ina ka badanna marka nabadda aanu sugno waxaanu rabnaa sektarada kala duwan in loo qaato intaasi markay noqoto waxyaabaha ilaa hadda la qabtay amnigoo la sugay macallimiintii oo la kordhiyey askartii oo la kordhiyey waxay u gogol xaadhaysaa in qaybaha dhaqaalahu uu ka kooban yahay la kobciyo oo wax la dhoofiyo dal aan amnigiisa la hubin neefkiisa iyo sisintiisa iyo saliiddiisa iyo mooskiisa cid rabtaa ma jirto oo dee dadka soo dhoofiya baaba laga shakeeyaya laakiin dal dowlad adag leh oo quality control leh oo tayo leh waxbuu dhoofin karaa dhaqaalaha kobci kara maalgashi baa imanaya maalgashi markuu yimaadana halkaasay shaqo ka dhalanaysaa shaqadu xafiisyadunuma taallo madalo badanna waan ka sheegay afarta xafiis ee dowladda waxaa ka badan inta hormood u shaqaysa inta dahabshiil u shaqaysa inta hudheelada ka shaqaysa waa in dhaqaalaha la kobciyaa si lacagtay qaadanayaan ay u sarrayso xilli kala guura baa lagu jiraa xilli kala guura baa lagu jiraa kala guurkaas dadka ka faa'iidaya haddii dhowaan al-shabaab dagaalka aynu kula jirno markuu soo idlaado ee fursadda ugu ballaadhan helaya waa dhallinyarada dhallinyaradii maxaa laga rabaa haddaba dhallinyaradii hal abuur baa laga rabaa waddaniyad baa laga rabaa is maxaa la yidhaahdaa iska wax u qabsa baa laga rabaa haddii aad aqoon-yahan tahay oo aanad hore shaqo u helin goobaha waxbarasho tag oo khibrad ka soo qaado wasaaradihii way daraalayaan shaqay hayaan fursaddiina waa la abuuraya waxaa fursadaha dhallinyarada soomaaliyeed ay ku imanayaan dowladdu markay dhacaala- dhaqaalaha kobciso wax soo saar fursada la abuuro cashuurna la qaado in sha allahu tacaala haddii aad aragteen saddex kun oo macallin baahida macallin ee dalkana uu qabo boqol kun bay kor u dhaafaysaa sanadba in baa la qoraya haddii ay noqoto in xirfada la abuuro xirfado beeraha ku jahaysan kalluumaysiga ku jahaysan alternative energy wax la yidhaahdo hadda dhallinyaradu markay wax baranayaan waa inay ka fekeraan war meesheebaa berri shaqo abuuri karta green energy waxaan la yidhaahdo sidii hawada looga dhalin lahaa koronto sidii dabaysha looga dhalin lahaa
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambo nabadgelyo